بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد dariskeena maantu in shaa allah wuxuu ku saabsanaan doonaa mawduuca ay walaaladeen u bixiyeen mubashiraat fi zaman اlاstidcaaf mawduuca ay walaaladeen u bixiyeen mubashiraat mubashiraatun fi zaman اlاstidcaaf waa mawduuc runtii casrigan ama waktigan aynu joogno xayiya u baahana qofka muslimka ahi in lagana waramo lagana yaabo isagoo cinwaano kala gedisanaya inaan muddaba ka warramayo waktigan dambe mawduuca kani sida idin muuqata waxa uu sheegayaa inay jiraan astaamo iyo calaamado tilmaamaya in islaamku uu soo noqonayo imanayana waktigaynu oo aanay ka muuqanin wax lagu tilmaami karo xoog dhammaantii jaanibka kale marka la eego waxaa dadku in badan uu arkaya isla weyni badan oo gashay gaalada marka la eego gaalada noociyaadkeeda kala gedisan christan yahuud mushrikiin noocyaadka hunduus buduus waxaasoo dhan waxaa muuqata meelo badan in dad muslimiina dunida lagu leynayo waana cidina u naxaynin waxaa muuqata iclaamka caalamigii inuu isku dayayo inuu inoo sheego inaynu dhimannay oo ma'tamkeenii la fadhiyo iyo axankii in la cunayo oo meel aynu ka hadallaa baanay jirin maadaamaad geeriyoto axankaagii la cunayo yacni intaha qadiyatun adiga warkaagiiba inuu dhammaaday waxa uu iclaamka caalamiga maanta jira isku dayaya in laynaga xoog badnaado qura inaan layna tusin laakiin in layna tusiyo inaynu ku qanacno sidaasi oo laynaga dhaadhiciyo inaan soo noqosho laynaga filaynin oo laynaga dhaadhiciyo waktigeennii inuu dhammaaday oo laynaga dhaadhiciyo xaq inaynu u leenahay inaynu dhimanno xaq inaynu u leenahay inaynu geeriyoonno oo aan dib laynoo soo hadal qaadin dad badan suuraddaas oo aada u madow ayaa hor taalla oo mararka qaarkood ay u muuqato basis min alamal la xataa meel yaroo iftiin ka soo baxayana aanu arkaynin xag iyo xaggaba markuu eegayna ay ugu muuqato dhibtaasi inay aada iyo aada ugu adag tahay awalan waxaynu leenahay horta qofka muslimkii waxaa habboon inuu mutafaa'il ahaado waa mar labaade waxaa habboon siduu nebigu uba sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bashiruu walaa tunafiruu waar bushaareeya buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo dadka ha firdhinina waa mar saddexaadee diintu waxay noo tilmaamaysaa walaa taya'suu min rawxi illaah inaynan quusanin bale qur-aanku wuxuu inoogu tilmaamayaa quusashada iyo qunuudku akhul kufri inuu yahay qof alle rumaysan oo rumaysan kownka dhammaantii biyadihi lmulk allahuma malik ilmulki tu'ti lmulka man tashaa qof saasi rumaysan in ilaahay adduunku dhammaantii gacantiisa uu ku jiro dhanka uu doono inuu isagu u dhigo sida uu doono inuu ka yeelaa inuu quustaa iyadu meeshiiba kuma jirto bale islaamku wuxuuna barayaa quus dhaafe inuu qofka muslimkaahi camalka aanu joojininba weliba xataa hadday u muuqato in qiyaamadiina dhacayso yani nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamayaa in qaamat isaaca wa fii yaddi axadikum fasiila wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii qiyaamuhu dhaco oo aad aragtaba qiyaamihii oo dhacaya oo midkiin gacantiisa ay ku jirta buu nebigu yidhi fasiila fasiilada waa geetimireedka yaree la abqaalayo la beerayo geetimireed yari ay gacantiisa ku jirto oo uu beeri kara buu nebigu leeyahy falyaqrisha haddaad ka gaadhsiin karto un qiyaamaha dhacaya inaad geedka beerto beer buu nebigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh hadda waa qiyaama dhacaya dunida gebigeed ba waa la baabinaya waa la rogaya laakiin nebigu mitaalkan wuxuu u tilmaamaya qofka muslimka ah ee acmaasha nooca uu u fakerayaa sidaay tay adduun baa rogmanayay qiyaama dhacaya kan inaanu ahayne inuu isagu yahay qof muntij oo wax soo saar leh oo camaliya inuu noqdo n waxa aan rabaa inaan dhowr shay tilmaamo markaasi dhowrkaa shay aan rabaa inaan tilmaamo waxaan rabaa inaan caddeeyo in sida laynoo sheegayo aanay ahayn in nolosha wax iska bedeli doonaan inuu amal badani jiro astaamo badan oo tilmaamaya inuu islaamku soo socdaa inay jiraan wax badan oo lagu farxo muuqan doonaa inay jiraan ma wacdi baa markaasoo waan idinku wacdinaya waxaan idin leeyahay sidaa qaata oo rumeeya ee waxaan leeyahay wax adilo leh waxaan isku daynaa inaan adiladeedna ka tilmaamno kow min alkitaabi wasunna qur-aan iyo xadiid waxay sheegayaan oo alle warkiiya mar labaad waxaan rabaa inaan ka tilmaamno min ataariikh iyo isbeddelka taariikhyada noloshu siduu ku dhaco iyo siduu ahaan jiray mar saddexaad waxaan doonaynaa inaan ka tilmaamno astaamaha maanta yaalla iyo saadaalinta basharka uu ka saadaalinayo gaal iyo muslimba sida loo saadaalinayo ee mustaqbalka looga saadaalinayo ugu horeyn ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ilaa an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullih walow kariha almushrikuun wa fii suurati tawba aayadda soddon iyo laba soddon iyo saddex fi suurati alfatx ilaahay wuxuu leeyahy huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala diinih wa kafaa billahi shahiida aayadda labaatan iyo sideedaad ee suurati alfatx fi suurati asaf ilaahay wuxuu leeyahy yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurah walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullih walow kariha almushrikuun saddex suuradood oo qur-aanka ka mid ah saddex aayadoodoo ku jira oo saddexduba macno isku mid a tilmaamayaan baa ilaahay ku bishaaraynaya saddex goor baa ilaahay warkaa ina siiyey saddexdaa jeer weliba laba gooroo ka midana war labaad oo isku mid a baa ilahay ina siiyey kow labada aayadooda hore aayadda soddon iyo laba iyo aayadda sideedaad ee suuratu saf iyo tawba ilaahay wuxuu leeyahay gaaladu waxa ay doonaysaa inay ilaahay nuurkiisa baktiyaan oo ay afkooda ku baktiyaan kaanama ay cadceedda rabaan inta la afuufo inay baktido iyagu saasay doonayaan garta waa doonis waa doonis isku day leh waa doonis diriir iyo dagaalba leh waa doonis la tijaabinayo in waaqaca laga xaqiijiyo waa doonis hawsheeda oo dhan wadata waayo ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamaya inay idinla dagaalami doonaan waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya inaanay yuhuud iyo nasaari marnaba raalli idinka noqonaynin waxaa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamaya inay rabaan inaan khayrba alla idin siinin waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya inay doonayaan inaa ambataan waxaasoo dham oo aayado qur-aan aan sheegsheegaya macnahood doonistaa way qabaan waana isku dayayaan laakiin natiijadu maxay tahy iyagu saasay rabaan xoog iyo xoolabana way ku bixinayaan waana masale ay u halgamayaan waxaad taqaaniin maanta waxay yidhahdaan cilmi listraatiijiyaat in mustaqbalka la daraaseeyo oo la eego sida u ekaanayo maxaa loo daraaseeyaa waxaa laga saadaaliyaa iyadoo la eegayo taariikhdii hore lasoo dhaafay iyo waxa maanta jooga ayaa waxaa laga saadaaliyaa mustaqbalku siduu u ekaan doona ummad waliba macaahideeda ama instituteskeeda ama research homeskeeda dhulkeeda wax baadha cilmi baadhis waxay ku sameeyaan ay ka warramayaan wixii tegey iyadoo laga istintaajayo taarikhdii basharka iyo siday u dhacday iyo natiijada keento asbaabaha marka la arko in waxaas ka ratib maaha waxa yaala iyo mawaaqicda xoogga iyo dunidu say u kala xoog badantay iyo dhaqaale iyo hanti iyo dad iyo fikradba say u kala badantay maanta jira kuwaasaa waxaa lagu baneeyaa mustaqbalka soo socda iyo sida u ekaan doono mustaqbalka soo socda maxaa laga rabaa masalan waxay eegaan waxa soo socdaa muxuu noqonayaa waxaa laga yaabaa inay markay daraaseeyaan yidhaahdaan muslimiinta laga yaabaa inay quwo soo baxaysa noqoto innagaa laga yaabaa inaynu noqono quwo sii dhimanaysa asia laga yaaba inay quwo soo baxaysa noqoto waxaa la baadhaa markaa mawaadic alquwa meelaheebaa xooggoodu dadkan ku jira meelaheebaase innaga dacfigeenu ku jira liidashadeenu ay ku jirtaa marka taa la xadido ayaa waxaa la baadhaa markaa xal ah istraatiijiyada lagula dhaqmaya siday noqonaysaa kow cidda dee kuwa cadowgaa markaad ogaato meelaha xooggiisa iyo meelaha dacfigiisa waxaad isticmaalaysaa inaad isku daydo meel kastoo xooggiisa sidii aad u wiiqi lahayd yani u suurto gasheen in waxaasi dhammaystirmaan waxaad isku dayeysaa meel kastoo dacfigiisa iyo liidashadiisa muujinaysa inaad isku daydo inaad sii ballaadhiso nabarka iyo boogtu ay weynaato oo ay sii ballaadhiso la toli kari waayo lana dhayi kari waayo cilmiga lagu leeyahay culamada istraatiijiyada waxaa sheegtay kan sheegtay waa intaa inta la daraaseeya waxaa la daraaseynaya inuu mujtamaca kan iyo mustaqbalkiisa sida u ekaan doono si howlgalka maanta la qabanaya ugu salaysnaado waxaa soo socdaa sida u ekaado ilaahay wuxuu yidhi waxa ay doonayaan inay baktiyaan ilaahay ifkiisa kaasi waa doonis waa hadaf meel yaalla laakiin ilaahay wuxuu tilmaamayaa wasiiladay wataan inay tahay af biafwaahihim baa ilahay ku tilmaamay af bay rabaan inay ku baktiyaan ilahayna muxuu rabaa ilahay wuxuu yihi waya'ba allahu ila an yutima nuurah walaw kariha alkaafiruun ilaahayna wuu diiday inuu nuurkiisa dhammaystiro mooyaane walaw kariha alkaafiruun baa ilahay leeyay haba diidaanoo ha nacaan kuwa gaaleed baa ilahay leeyay kuwa gaaleed masaladaa ha nacaanoo ha ka diriraane aniguna sidan baan doonayaa baa ilahay leeyay fi suurati tawba iyo fi suurati safba walidalik ba aayaad badan oo qur-aanka ka mid ah ilahay wuxuu inoogu tilmaamaya wamaa kaydu lkaafiriina ilaa fi dalaal dhagarti iyo makrintay wadaan nimanka gaaleed baadinimo mooyaane wax kale ma aha wamaa kaydu fircawna ila fi tabaab dalikum wa ana allaha muhinu kayd lkafiriin wallahu galiba cala amrihi walakina aktara annaasi laa yaclamuun wamakaruu wamakara allah wallahu khayru lmaakiriin ilahay wuxuu leeya yana makrin iyo khiyaamo iyo dhakrin iyo istraatiijiya wadaanana mid baan wadaa ta allaana khayr badan baa ilahay yidhi iyagu waxay isku dayeen inay guulaystaan laakiin ilaahay baa cidb cid kasta ka xoog badan laakiin dadka badidii ma oga baa ilahay yidhi dadka badidii ma oga waxaan leenahay ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya huwa aladi arsala rasuulahu bilhuda aayadda aayadda ku xigta markaa ilahay wuxuu leeyahy huw aladi arsla rasuulahu bilhuda wa diini اlxaqi liyudhirahu cala diini kulih ilaahay waa ka soo diray rasushiisa bilhuda kusoo diray si uu uga kor yeelo diimaha dhammaantood dabeetana ilahay wuxuu ku gebagabeeyey walow kariha almushrikuun xataa ha necbaystaanba kuwa gaaleed ba ilahay leeyahy subxaana wa tacala ha diidaan ama ha necbaystaan kuwa gaaleedba aayaadkaasi waxa ay sheegayaan iyaguna in aanay marnaba suurtagal ahayn in ilaahay tiisa laga guulaysto weliba waxaynu leenahay waxa ay sheegayaan mustaqbal soo socdaa inuu jiro oo masaladan ku saabsani sidaa awgeed ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay waxa uu sheegay wuxuu sheegay in ay mushrikiinta qaar ka mid ama dadka ba qaar ka mida inay shirki dambe samayn doonaan laate iyo cusey iyo waxyaaba qaarkood in dib loo caabudi doono markaasay caaisha intay aayaddan akhriday bay waxay tidhi ilahi rasuulkiisiiyo waxaad moodaya aayaddani markay soo degtay in wax waliba taam noqdeen ee ma mar damba haddana shirkigu soo noqon doonaa wuu noqon doonaa tan buu nebigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yani xadiidka wuxuu tilmaamayey waktigiisi iyo qura dhammaystirankan inaanu ahayn ee inuu mar dambe taam noqon doono oo ay dhici doonto in islaamnimadu mar dambe ay taam noqon doonto walidalik ayuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxa uu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkiisaasi ugu tilmaamaya in islaamnimadu ay guulaysan doonto aayaadkaasi waxa ay sheegayaan kow alle subxaana wa tacaala waxa uu sheegayaa inay dhab yihiin aan bal aayado labaad tilmaamno oo masaladan oo kale ka warramaya ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastaklifanahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahm diinahum aladi irtadaa lahm walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum alfaasiquun waaqimuu الصalaata waatuu الzakaata waaطicuu الrasuula lacalakum turxamuun laa taxsabana aladiina kafaruu mucjiziina fi اlard wama'waahum الnaaru wabi'sa اlmasiir ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamay ilaahay wuxuu yaboohay oo duulka mu'miniinta ah u yaboohay iimaan iyo camal saalix oo suuban kuwii laga helay layastakhlifannahum fi lard laamku waa allaami almuwaطi'a lilqasam qasam maxduufa ayay laamta tani inamakansiinaysaa waxa ilaahay leeyahay layastakhlifannahum fi lard allaan ku dhaartaye waan khilaafada siinayaa dadka mu'miniinta ah ee ilaahay raacay sidii mu'minkii iyaga ka horreeyeyba aanu istikhlaafsiiyey ba alla leeyahy subxaana wa tacaala waxa aan makansiinayaaba ilaahay leeyahay diintooda aan raalli uga noqday waxa aan ugu bedelayaaba ilaahay leeyahay cabsidooda dabadeed amni baan ugu bedelaya baqa intuu ku yimaado baqaha dabadi amni baan siinayaaba ilaahay leeyahay maxay ku xidhantahy yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a waxay ku xidhan tahay unbaa alla leeyahy subxaana wa tacala in waxa kan la helo sharti qura inay fuliyaan oo aynay aniga ay caabudaan cidna aanay igu shiriik yeelin aayaadka kusii xigaa ilahay wuxuu ina leeyahay marka aayaddani waxay sheegaysaa in la guulaystaa inay ku xidhan tahay un iimaan iyo camal saalixa yabooh ilaahay ballan qaadayna inay tahy umankii horena yaboohan in ilaahay u ballan qaado uu siiyey kuwa soo socda iyo kuwa hadda joogabana in la siin doono markastoo ay fuliyaan markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy laa taxsabana aladiina kafaruu mucjiziina fi lard wama'waahum annaar wabi'sa almasiir ha una malaynina baa ilahay yidhi kuwa gaaloobay inay aniga dhulka ay cajsi gelin karaan booska ay ku gabagaboobi doonaanna waa naar iyo masiirkoodu meesha ay ku dambayn doonaan aayaadka qur-aanka ah oo dhami mas'ala waaxida bay tilmaamayaan ilaahay wuu leeyahy subxaana wa tacaala mustaqbalka waxa yeelanaya dadka muuminiinta ah waxa ilaahay kalimatu tawxiid ama diinta markuu sheegaya ku tilmaamaya alam tara kayfa daraba allahu matala kalimatan طayiba ka shajaratin طayiba asluha haabit wa farcuha fi الsama waxa waa la tilmaamaya subxaana wa tacaala faama zabadu fayadhabu jufa wa ama ma yanfacu nnaas fayamkuthu fi lard islaamnimadii xaqu inay yihiin geed jirid adag waan cidi fujin karin waxaa alla uu tilmaamaya subxaana wa tacaala xoorka iyo bafbaftan sare way guri doonaan baa ilaahay yidhi wamaa maa yanfacu nnaasa fayamkuthu fi lard waxaase dadka anfacaya baa ilaahay leeyahy dhulkuu ku hadhi doonaa waxaa dadka anfacaya dhulka ayuu ku hadhi doonaa kadalika yadribu allahu lamhaal aayaadka badan ee qur-aankii aynu akhriyayna waa aayaad qur-aana oo ilaahay kitaabkiisa ku yaalla oo dhammaantood ilaahay uu kaga warramayo in ummadda muslimkii ay guu guulaysan doonto kataba allahu laaglibana ana wa rusuli in allaha qawiyun casiiz ilaahay wuxuu leeyahay waxa aan qoray inaan anigu iyo kuwaan dirtee rusushayda ahi guulaysano sababtu waa maxay dee anaa ah baa ilaahay yidhi alqawiyu alcasiiz ka xooga badan ee qaalibka aan laga xoog badnaan karin anigaa ah waxaa laga yaabaa inay idinla baciid noqoto o is tidhaahdaan warma dunida tan ragganina nuclear weaponska haystaan iyo dayaxga macaadada iyo b fifty two iyo na qalabkana gudcurka guda iyo kuwan dadka meesha madow fadhiya arkaya iyo waxa kan iyo nimankan cidlada fadhiya ayaad leedahay ba haddana kuwani guulaysan doonaa hakada taqul ilcuquul waa laga yaabaa in caqligu saa sheegaya ilahay saasuu sheegaya baan idhi waan tilmaamay alle subxaana watacaala siduu sheegayo laakiin iclaamkii iyo t v-gii iyo jaraa-idkii iyo wixii laynagu akriyay iyo waxoogaaga aynu aragnay dad ku dhacay iyo intaa marka laysu geeyo waxaa laga yaabaa inaad haddana tidhaahdo how is it say waxaan suurtagalota hada macquul garanayo ilaahay hadduu warramo warkiisu waa dhab laakiin haddana waaqaca waxaanu aragnaa wax kale oo maxay malaa dhanka kale u tilmaama waxaynu u noqonaynaa taariikhda intaanan axaadiista u gudbin masalada tan ka warramaysa ataariikh waa meel ku tusisa tajaaribta bini aadamka waa meel laga daraaseeyo burburka ummadaha iyo soo kicitaanka ummadahaba xadaaraad tiro badan baa dunida tegey kuwa tiro badan baa dhismay qaar badan baa xoogeystay oo dunida ka taliyey qaar badan oo xoogeystaa ka tegey asbaabi suquudku muxuu yihi mid ka mid a ilaahay suuro inaga siiyey bal tanoo qur-aan akriyo waa qur-aan marka iyana waa qur-aan kale ilaahay baa wuxuu qur-aanka ku tilmaamaya isagoo ka warramaya dad hore oo la daciifsaday oo la dulaystay oo laga xoog batay oo la laayay haddana ilaahay uu ballan qaaday inuu guulaynayo ilahay wuxuu leeyahay ina fircawna cala fi lard wa jacala ahlaha shiyaca yastadcifu taa'ifata minhum yudabixu abnaa'ahum wayastaxyi nisaa'ahum inahu kana min almufsidiin wanuriidu an namuna cala aladina istadcifuu fi lard wanajcalahum a'imma wanajcalahum alwaarisiin wanumakina lahum fi lard wanuriya fircauna wahaamana wajunuudahuma minhum ma kanuu yaxdaruun waawxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciih faid aayaadkan suuradda tan aan guud maro ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala fircawn wuu qooqa waa kibray dunidiina kooxo yaryar buu ka dhigay dadkii kooxahaa yaryar baa ilaahay leeyahy istadcifu taa'ifatan min kolba qaar buu tunka xanuujinaya kuwa kalena way daawanayaan oo kooxo yaryar uu kala googooyey mujtamacii uu talinayay ama hoos imanayey waa qeybqeybiyey baa ilaahay leeyahy awoodoodii dabeetana yastadcifu taa'ifatan min muxuu shiica uga dhigaya maxaa dadka loo kala kaxaynaya waxaa loo kala kaxaynayaa kaas tidhaahda qaba inuu jilicsanaado si fudud aad u qaban kartid yastadcifu taa'ifatan minhum daa'ifadan uu istidcaafsaday muxuu ku sameeyey ilaahay wuxuu leeyahay daa'ifadatan wiilashay dhalaan wuu gowracayay hablahoodana wuu reebayay innahu kana min almufsidiin baa ilahay yidhi fircoon wuxuu ahaa mufsid min almufsidiin kuwa wax fasahaadiya buu ahaa fircawn dowladnimuu soo maray uu ku sheeganayo maxay ana rabukum alaclaa maa calimtu lakum min ilaahin gayri dadow anaa rabbigii sara'a buu lahaa ilaahaan aniga ahaynoo meesha jooga la garan maayo buu yidhi idinma ogi fircoonkii sidaa gaadhay ilaahiyna wuxuu leeyahy wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lard anna waxaan doonay baa ilahay yidhi bal hadda u fiirso fircoon isagu saasuu doonay anna waxaan doonay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala inaan ku mannaysto ku galladaysto kuwii dhulka lagu gumaystay inaan wax ku galladaystaan doonay baa ilahay leey oo aan ka dhiga iyaga a'imada dunida ka talisa a'ima fi lard quwaadda iyo qiyaadada dunidu ay ka dambaysay meesha ka taliya inaan ka dhigo waxaan kaloo rabay baa ilaahay leeyay wanajcaluhum alwaarisiin suldadaba kuwa u hadha iyagu ka taliya meeshee dhaxla inaan ka dhigo wanumakkina lahum fi lard waxaan rabay baa ilaahay leeyay inaan dhulka makansiiyo gacanta u geliyo waa iyagu maamuli karaan waxaan kaloo rabay baa ilaahay leeyay ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون waxaan kaloo rabaabaa ilaahay yidhi inaan fircawn iyo wasiirkiisii ama ku-xigeenkiisii koowaadee haamaan iyo waxay ciidan wateen oo dhan waxay iska ilaalinayeen inaan tusiyo baa ilaahay yidhi balaayadka qur-aan u fiirsada ilahay wuxuu leey iyagu saasay ku talagaleen anna waxaan rabaa kuwan ay gumaysanayaan inaan soo qaado taariikhda inaan xagga kale u bedelo qolada tanfircoon iyo ma niman hurdo aan waxba iska ilaalinayn ba maya waa niman soo jeeda iyagoo soo jeeda baa ilaahay leeyay maca askartooda waxaan doonayaa waxa ay ka cabsanayaan inaan indhaha u saaro maxaa ilaahay sameeyey subxaana wa tacaala aayad ku xiga ilahay wuxuu tilmaamayaa nabiyullaahi muuse hooyadii oo umushay oo ilmi yaraa meelay geysa garan la oo naaska intay nuujiso dee sanqadhiisa isle oohintan iyo jiiqjiqda carruurta waa lagu soo sheegaya oo ciidankii oo dhamme ilmo yar daydayayo la gowraco ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi an irdiciih waxaa loo waxyooday islaantan oo la yidhi islaanay naaska nuuji haddaad u cabsatana badda ku tur hadda maxay kala cabsanaysay geeri adugu dhig baddaa la yidhi qof badda la geeyey maxaad umalaynaysa maya wasaaishii noloshaba lala mara ilaahay wuxuu yidhi adigu nuuji haddaad u cabsatana badda iska dhig baa ilaahay yidhi ha ka warwarin anaa soo celinaya baa ilahay yidhi subxaana wa tacala isagoo weliba rasuuleh islaantii askartii iyo dee jawaasiistii iyo beriya baadkii markay maqashay badday dhigtay ilmihii yaraa ilmihii xaggee la qabadsiiyey ilaahay wuxuu leeyahay faltaqatahu aalu fircawn ilaahay ma firdhinoo dunida dabadeeda meelaan fircoon iyo kooxdiisa joogin lama geynin ilaahay wuxuu yidhi fircoon iyo tolkii baa qaatay si uu ugu noqdo cadow iyo mid ay ka murugoodaan kuwa ilaahay ku bedelaya fircoon waxaa la yidhi fircoonow adigu koriyo gurigaaga ha ku koro fircoon ilmo uu gowracaa buu daydeeyey ilaahay islaantii guriga joogtu qalbigeeda bedelay oo tiri quratu cayni lii walak casa an yanfacna wanattakhidahu walada kani waa kuwa ishayda iyo adiga ishaadu bay ku doogsatee war waa laga yaabaa inuu inaanfice kanaan ilmo ka dhiganno iska haysanna bay tidhi tii baa ilaahay fircoonna caqliga ka geliyey ilmuhu doonayay inuu dilo ilahay wuxu yidhi adigu kori guriga boqortooyada ha ku koro fircoon wax ha siiyo ha socdo dabeetana biyadihi baa ilaahay fircoon ku halaagay waa qisa min alqisas qur-aanku uu tilmaamaya min ataariikh taarikh alxadaaraadkii dunida soo maray ka mid ah oo ilaahay inoo tilmaamayo subxaanahu wa tacaala sida uu wax u bedelo iyo marka uu doono isagu inuu wax bedelayo muuse la yidhi kooxdan yar kaxee fircoon iyo kooxdiisi ka daba yimaadeen ay yidhaahdeen innaa lamudrakuun layna soo gaadh uu ku jawaabaya kallaa ina macya rabbii sayahdiin walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul liladiina kafaruu ilahay wuxuu leeyay waxaad ku tidhaahdaa kuwan gaaloobay satuglabuun watuxsharuuna ilaa jahannama wabi'sa almahaad war waa laydinka xoog badan doonaa ku dhaba ilahay leeyahy subxaana wa tacaala waa laydinka xoog badan doonaa jahanamana weliba waa laydin keeni doonaa bal aayaddan kale u fiirso ilahay baa wuxuu leeyahy in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illahi fasayunfiquunaha kuwa gaaloobay baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala maal iyo hanti badan bay waxay ku bixin doonaan inay ilahay dariiqiisana awdaan fasayunfiquunaha baa ilahay yidhi waa bixinayaan balaayiin iyo trillions baa loo bixinaya si loo joojiyo sawti alxaq inuu soo baxo laakiin maxaa ka dambaynaya ilaahay wuxuu yidhi suma takunu calayhim xasra suma yuglabuun waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun waxaa la leeyahay suma takunu calayhim xasra waxa ay bixinayeen oo dhami waxay ku noqon doontaa maxay mid ay ka murugoodaan suma yuglabuun baa ilahay leeyay iyagoo waxaasoo hantiya bixiyey ayaa haddana laga xoog badan baa ilahay leeyay ayaa laga xoog badan doonaa waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun kuwa gaaloobay baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala jahannamo dhankeeda ayaa loo soo xashrinaya la keeni doonaa nusuusta aynu sheegayno waa nusuus qur'aana oo dhammaanteed tilmaamaysa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh loo bushaaraynayo iyo dadka mu'miniinta ah oo loo sheegayo noloshu sida ay ku dambayn doonto haddaynu in yar eegno rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh axaadiista uu ka tegey ee uu ku tilmaamayo in ummaddatani ay mar dambe guulaysan doonto maxaad moodaa waraaqahan ku qoray axaadiistu inaanay halkan ka muuqanin alikhwa haddii saxiixadii albani juska koowaad isoo qabta maktabadda axaadiis badan ayaa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ka soo aroortay oo tilmaamaysa mas'aladatan axaadiis badan oo nebigu uu kaga warramayo mustaqbalka soo socdaa sida u ekaan doono axaadiistaasi imaamu albaniy raxmat ullaahi calayh kitaabkiisa la yidhahdo saxiixada waxa uu juska koowaad ku bilaabanaya kitaabkiisa oo dhan waxa uu ku bilaabanaya baab uu bixiyey mustaqbalka inuu islaamku leeyahay almustaqbal inuu islaamku leeyahay baab ah ayuu ku bilaabanaya baabkaasi wuxuu ku soo aroorinayaa axaadiis nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ka sugnaatay oo dhammaantood tilmaamaya in uu islaamku soo noqon doono guulaysan doonana axaadiistaa waxaa ka mida matalan cabdillaahi bni camar ibn alcaas oo fadhiya ee abu qubayla siduu sheegayo waxa la weydiiyey cabdillaahi baa la yidhi nebigu labada magaalo tee la horfuranayaa buu yidhi yani waxaad moodaa inuu xadiidku mustafiid iyo dadkao dhami garanayaan waxa la weydiinaya cabdillaahina waxa weeyaan labada magaalo ta la horfuranayo cabdillahi wuxuu yihi ii keena sanduuqaygii sanduuq baa loo keenay xidhan oo xalaqaad leh sanduuqii buu furay markii uu sanduuqii furay ayuu wuxuu yidhi anigoo nebiga la jooga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyo su-aasha tan la weydiiyey ayu lmadiinatayni tuftaxu awala labada magaalo kee la furanaya anigoo nebiga la jooga ayaa la weydiiyey buu leeyahy labada magaalo la sheegaya waa labadee waa dowladdii romanska la odhan jiray labadii magaalo ee midna diinteeda looga talinayey midna dowladnimadeeda looga talinayey midi waa qustantiniya constable magaalada la odhan jiray waa magaalada islaambul hadda la yidhahdo ee turkiga caasimadda u ah midna waa rumiya juz awal hadduu yidhi midna waa rumiya rumiya waa roma caasimadan talyaaniga ee fatikaanku degan yahay waa taas waxa uu tilmaamaya xadiidkaasi nebiga waxa la weydiiyey bu yidhi anigoo la fadhiya labadan magaalo iyamaa la horfuranaya nebiga goormaa la weydiinaya wakti hore islaamku markaa intuu xukumaa in yaroo jaziiratul carab ka mid a madiine iyo maka iyo in yaroo intaasi ah ayuu islaamku haystaa dabeetana nebigu wuxuu ka warramayaa in labadaa caasimadood la furan doono dabeetana waxaa la weydiinayaa labada teebaanu horfuranaynaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa horfuranaysaan qustantiniya magaalada heraclas uu xukumo ee qustantiniya la yidhaahdo ayaa la furanaya goorma la furtay waxay dhahdaan siddeed boqol iyo dhowr iyo kontonkii hijiriyada ayaa la furtay saxaabaddu maadaama ay rumaysnaayeen wacdigan uu nebigu sheegay in badan bay isku dayeen iyagoo nool inay furtaan meesha tan waayo nebigaa ballan qaadoo sheegay saxaabada iminka istanbul ku aasan waxaa ka mid ah abi ayub al ansaari baa ka mid ah labaataneeye saxaabaa la sheegaa oo istanbul dhinaceeda ku aasan oo ah raggii usoo jihaadsaga ee salahaa wacdigii nebiga xaqiijiya oo furta meesha oo dabeetana u suurtoobi weyday saxaabadii markaa jiilu saxaaba ma furanin jiilu taabiciin ma furanin taabici taabiciintii ma furanin sideed qarni markay soo wareegtay iyo konton sannadood wax ku dhodhowey ayaa waxaa furtay maxay moxamed alfaatix wiil yar oo dhowr iyo labaatan jir ah wiil yar oo dhowr iyo labaatan jir ah ayaa furtay siddeed iyo labaatan jir buu ahaa maalintuu meesha furtay ee ciidanka u hoggaansanayay moxamed alfaatix waktigaasuu furtay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuu sii sheegay in meesha tan la furan doono waxaanu sheegay labada magaalota la hor furan doono waxa xaqiiqo oo waxaynu haynaa hadda labadii magaalo tii la horfurtay baynu haynaa oo waxaa la horfurtay tee qostantiniyaa la furtay Eh, saxiix iljaamic sakiir bay siiseen saxiixadii albanina waan idin weydiiyey silsila axaadiis saxiixa n waxaa la horfurtay labadii magaalo markaasi qustantiniya xaqiiqo waxaa siduu nebi moxamed sheegay inta kalena ay furmi doonto qaabkii ay doonto ha ku furanto ama dadkeedu ha islaamaan ama xooga ku furanto ama waxay doonto ha ku furanto roomana in islaamku ka talin doono xaqiiqa ah waa xadiisuu sheegay nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo uu ku tilmaamay inay mas'aladani dhici doonto waxaa axaadiista uu nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ka mid ah xadiidka kale saxiixu muslimka ku soo arooray ee uu nebigu leeyahy in allaha zawaa liya alard ilaahay baa dhulka iisoo ururiyey buu nebigu yidhi dabeetana ay wada tusay kaanama t v laga tusay oo kale adduunka o dhan baa lay tusay waxa allay tusay buu nebigu leeyahy dhulka oo dhan dabeetana islaamnimada tan wuxuu nebigu tilmaamayaa inay gaadhi doonto maa balaga alleyl wannahaar habeenka iyo maalintu intay gaadho inuu gaadhi doono waxaa dhab ah habeen iyo maalin intay gaadho oo dhan inaan islaamku wada furanin soo maaha habeen iyo maalin intay gaadho dhima waa maxay waa whole universe waa dunida oo dhan de inaan weli islaamku wada gaadhin waxa uu nabigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh in islaamnimadu guri kastoo dunida ku yaalla inay geli doonto guri kasta oo dunida ku yaalla inay geli doonto bicizi casiiz inay ku geli doonto ama dhulli inay ku geli doonto yacni dadkaas inay qaadan doonaan isagoo ama casiiz oo muslima ama isagoo liita inay gaadhi doonto guriga waxa uu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi tilmaamayaa axaadiis tiro badan oo mas'aladaasi wada tilmaamaysa walidalik ba waxaynu leenahay sheekh alalbaniy raxmatullahi calayh kitaabkiisan lagu tilmaamo saxiixada waxa uu u baabaystayba oo baabka koowaad uu ku tilmaamaya shan xadiis ugu yaraan oo shantuba ka koowaad imaamu muslim uu warinayo oo ah kii fasiraya aayaddii qur'aan ee ahayd waladii arsala rasuulahu bilhuda wa diin lxaqi liyudhirahu cala diini walow kariha mushrikuun ka labaadna uu yahay xadiidkan hadda tilmaamaya ah ina allaha zawa liya alarda faraaytu mashaariqaha wa magaribaha wa ina ummatii sayablugu mulkaha ma zuwiya lii minha xadiidkan labaadna isna saxiixu muslim kaa wariya uu nebigu leeyahy ilaahay baa dhulka ii kulmiyey oo islaamnimadii waxay gaadhi doontaa bar iyo galbeedba waa lay wada tusay intii lay tusay oo dhan bay gaadhi doontaa xadiidka saddexaad ou nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku tilmaami doono arrinkan islaamku inuu gaadhi doono maa balaga leyl wannahaar habeen iyo maalimino intay gaadho oo guri dhagaxa iyo mid dhogora toona yacni guri magaalo ku yaal iyo mid baadiye ku yaal toona inaanu jiri doonin ilaa iyo inay diintani geli doonto xadiidka afraad oo ah kii cabdillahi ibni camr ibn alcaas ee sheegaya labada magaalo ka la horfuran doono xadiidka shanaad oo ah in nebinimo ay hadda jirto dabeetana ilaahay uu rafcin doono dabeetana khilaafa calaa minhaaji nubuwa inay soo noqon doonto dabeetana ilaahay rafcin doono dabeetana mulk caduud ah ama boqortooyo adadag inay iman doonto dabeetana ilaahay rafcin doono dabeetana jabariya mulkun jabari ama dictatorship inuu islaamka ka talin doono dabeetana ilaahay rafcin doono mar kale inay soo noqon doontuu nebigu sheegaya khilaafa calaa minhaaji nubuwa uma sakat dabeetana nebigu uu aamuso wixii kasii dambeeyey ma sheegin sheekh ilalbani raxmatullahi caleyh wuxuu rajaxayaa khilaafa calaa minhaaji nubuwadan dambe inaan ahayn tii cahdigii cumar bin cabdilcasiis isagoo waxyaabo kale daliishanaya ee waa mid soo socota waxa uu nebigu sheegayaa axaadiis tiro badan oo masaladan ku wada saabsan waxaa ka mid ah xadiidkuu nebigu sheegaya inay yuhuud istili doontaan dabeetana yuhuudaa jebin doontaan qur-aankana waa ka ilaahay tilmaamaya yuhuudda in dunida o dhan laga soo ururin doono isugu soo ururi doonaan bayt lmaqdis dabeetana in islaamka iyo iyagu ay ku dagaalami doonaan kadibna in yuhuud la jebin doono ayaa sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh ku wada cad waxaan leenahay arrimahaasoo dhami waa axaadiis iyo aayaad qur-aan ah oo dhammaantood tilmaamaya nolosha tani sida ay ku dambayn doonto iyo islaamka in weli fursadii u hadhay haddaynu masaa'ilkaas soo dhaafno waa maxay muqawamaadka aynu leenahay way xoojinayaan waxaa ka mid a baynu leenahay kow ummadda muslimka ah qaacida jirta oo odhanaysa way bukootaa ma dhimato way bukootaa taarikhda muncaطafaat taarikhiya buu leedahay muncaطafaatka taarikhdu yani meelahay ka laalaabatay graafku islaamigii sidaa uma socon mar kasta kor ma ahayn ee kor buu usoo socday hoos buu noqday kor buu usoo socday hoos buu noqday kor buu usoo socday laakin lan yamuut ma dhinto xadaaraadkii hore dunida soo maray way jireen laakiin way dhinteen waxay noqdeen un wax waraaqa laga akriyo ama aathaar la qodo oo la arko ama xadaaradda islaamigu ma dhimanayso taariikhda hore cahdigii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu aleyh kor bay usoo kacday sanadkii tobnaad ee hijiriyada meelaha markuu nebiga uu dhintay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh reer baadiyihii iyo dadkii intii badnayd way ridoobeen saddex magaalo qudhaaba islaamka ku hadhay maka madiina iyo taa'if yani graafku hoos buu u noqday abibakar iyo saxaabadii baa dib ugu dirirtay muddo yar ayay dadkii islaamka kusoo wada celiyeen mantaqaday ka telinayeen haddana muddo yar bay dagaal la galeen persia iyo romanskii labadii dowladood ee weynaaba sanadkii shan iyo tobnaad ee hijiriyada waxay gaadhsiiyeen xad dowladna ay ka takhalusaan maca caasimadaheedii dowladna ay dhul badan ka qabsadaan sham iyo masar iyo dhulkan oo dhan ay ka qabsadaan muncaطafka taarikhigii saasuu socday cahdu tatar baa la soo gaadhay ama haddaan idhaahno waxa la gaadhay cahdigii muslimiintu ay iskhilaaftay ee mucaawiye iyo cali ay isu dileen muddo ayaan islaamku wax fatxiya samaynin waxaa la soo gaadhay cahdigii heshiiska ee muslimiintu ay dib u heshiiseen mucaawiye madaxda laga dhigay shan sannadood iyagoon wax futuuxaada samaynin ayaa haddana heshiiskii dambe islaamigii dhacay graafku haddana kor buu u kacay waxa la yimi haddana waktigii tataarka islaamku hoos buu soo dhacay oo caasimadiisii bariga xigto dhan ba waa la qabsaday dhul badan oo muslimiinta caynu jaaluud ba haddana dib loo jabiyey kor buu islaamku u noqday waxaa yimi ghazawaadkii galbeedkan ka imanayey oo duwalka yurub oo dham ay isu tageen yani dowladaha waaweyn ee yurub jarmalka faransiiska iyo ingiriiska iyo waxay caga ku wataan oo dhan baa duulimaad kusoo qaaday muslimiinta waa crusadeska dagaaladii la odhan jiray ilaa iyabay qabsadeen maxay bayt ilmaqdis sagaashan sannadood bay haysteen haddana kadib ilaahay salaaxudiin ilayubi buu soo saaray graafkii islaamku dib buu u noqday macrakatu xatiin baa dhacday dib buu u qabsaday crusadeskii haddana mar dambay soo wadeen dagaalkii yurub oo dham isu soo raacday haddana ilaa iyo luwiskoodii sagaalaad ee francis ka telinayay isagoo maxbuusa qalcada masar lagu xidho oo la qabtay dib loo jebiyey graafkii dib buu haddana kor ugu kacay hoos buu haddana usoo noqday isticmaarkii baa yimo caalamulislaami intii ugu badnayd buu isticmaarsaday inuu dib u noqonayaana waa xaqiiqa jirta lena inuu mar labaad dib u kici doonaana wax xaqiiqo jirto taarikhdu ka markhaati kacayso oo maxaa muujinaya kow mubasharaadka yaalla waxaa ka mid a baynu leenahay waa ummad aanay marnaba dhimanin marjicay u noqonaysa yacni umamku markay lumaan waxa koowaada ku dhaca waxa weeyaan meeshii ay u laabanayeen iyo halkii ay afkaarta ka qaadanayeen baa baaba'da islaamka ilaahay baa ballan qaaday waxyigan inuu ilaalinayo waa dhici kartaa dadku inuu muddo ka tago in khuraafo laska wadwato in la daciifo laakiin maadaama uu maxfuud yahay waxay ku filan tahay inay ummaddu dib ugu soo noqoto nila waa la hayaa astaantii iyo tilmaamtii iyo dariiqii la marayay wixii o dhami waa yaalin inay kusoo noqoto unbaa loo baahan yahay waxaan leenahay maadaama uu kitaabku maxfuud yahay waa sax waa mar labaad ee ilaahay baa wuxuu ballan qaaday muslimiinta mar walba inay joogi doonto koox yar oo xaqa ku sugan oo aan marnaba iyadu dhiman doonin si ay ummadda qudwa ugu noqoto tusaale ay ugu noqoto oo waa kii nebigu xadiidka ku tilmaamayey ataa'ifa almansuura laa tazaal yani wuxuu nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh inaanay marnaba ka zuuli doonin mujtamaca muslimka dhexdiisa daa'ifo xaqa ku sugan oo aanu aaba yeelin cid kastoo hoojisa ee iyadu xaqaasi un haynaysa ilaa iyo muslimiintu ay dib ugu soo ururaan daa'ifadaasi oo daclada loo qabsado waxaa kuugu filan walidalik waxaanu leenahay mar kasta oo islaamka dawaa'iftiisaasi ay xoogaysato waxay muuqanaysaa in islaamnimada dib loogu soo noqonayo waxaa kaaga filan in la tilmaamayo ixsaa'iyaadka caalamka maanta waxaa la leeyahy islaamku bay idhaahdeen waa the fastest growing religion in the world waa diinta ugu dheeraynaysa bay leeyihin marka la isku daro adyaanta dunida taallo oo dhan ee xagga kobaca marka laga eego waa diinta u dheeraynaysa bay leeyihin sida ayaa sheegaya sidaa waxaa sheegaya oo idinkaga filan bugga ay qorto c i edu world fact bookska bugga la yidhahdo ay soo saaraan si ayagu marba xaqaa'iqda caalamka iyagoo ka warramaya waxa ay ku sheegeen buggoodaas muslimiintu bay yidhahdeen qarniga kan markii la eego muddo konton sannadoodaba yidhahdeen muslimku wuxuu koray laba boqol iyo shan iyo soddon percent boqolkiiba two hundred thirty seven per thirty five percent iyagoo iyaguna markaa wuxuu gaadhay one point six billion bay yidhahdeen haddii la dhinac dhiga bay yidhahdeen kristanku waxa uu kordhay forty seven qudha forty seven percent qolana waxay kortay maxay laba boqol iyo shan iyo soddon boqolkiiba qolana waxay badatay maxay boqolkiiba toddobiyo afartan taasi waxa ay sheegaysaa bay leeyihin gorodka iyo tiro badnida islaamku uu dadkiisu soo tiro badanayo waxaa taa kasii daran bay leeyihin mujtamacaadka kale bay leeyihin tiradooda waxay ku xidhan tahay da'da weyn marka way sii gaboobayaan thats why bocanan ninkii ka mid ahaa en, eh, eh, republicanka nin qaadadooda ka mida wariyana ahaan jiray oo masiixiyiinta ka tirsan oo ahaa nimankii madaxweynenimada isu soo sharaxay waddanka maraykanka ee george george bush kii odayga la baratamayey Eh, waa ka buugga qoray madadhas bu ahaa magaciisi buug buu qoray uu kaga warramayo waa calacalayo uu leeyahay ninkii white manki iyo europe iyo christianity iyo masiixiyadii way dhimanaysaa waayo buu leeyahy marka la eego tiradii ugu badnayd baa ah buu leeyahay dadka howlgabay caalamka kalena wuu soo socday masalan iyadu tiro badnaantan muslimiintu ay soo tiro badanayaanoo qura maahe waxaa leeyahay duwalka muslimiinta masalan algeria waxay leeyihiin dadka ku nool boqolkiiba toddobaatan bay leeyihin soddon jir buu ka yaryihi halka yurub dadka ku nool laga yaabo boqolkiiba lixdaneeyo inuu labada kun iyo tobanka benshanistu noqon doono wadana yurub ka mid a waxaa la tilmaamaya marka laba kun iyo toban taarikhdu ay marayso boqolkiiba lixdan dadkeedu inuu benshanist noqonayo yaa u shaqeynaya la isweydiinaya yani waxa weeyaan tirada dadku sida ay u kala badanayso masalan tusaale ka fudud aan idin siiyo waxay yidhaahdaan masar qarniga kan bilowgeedii waxay ahayd shan milyan masaaridu ingiriiskuna qarnigan bilowgiisii dunidu ka talinaya wuxuu ahaa konton milyan taarikhdu markay gaadho bay dhaheen laba boqol iyo tobanka masaaridu keligood waxay noqon doonaan bay dhaheen boqol milyan ingiriiskuna markaasi wuxuu noqon doonaa bay leeyihiin hadduu u bato shan iyo lixdan milyan qarni iyo toban sano yacni hal qarni in ka badan ingiriiska maxaa ku kordhay shan iyo toban milyan masaaridana maxaa ku kordhay shan iyo sagaashan milyan taasi waxay tilmaamaysaa bay leeyihin tirada bini aadamku dhanka ay u socoto masalan bay leeyihin labada boqol iyo soddonka hadday taariikhdu gaadho carabtu waxay noqon doontaa bay leeyihin afar boqol oo milyan halka bay yidhahdeen labada boqol iyo soddonka yuhuudda dunida joogta ay shan iyo toban milyan noqon doonto waxay yidhahdeen carabtu hadday usuuliyiinteedu boqolkiiba toban noqoto markaasi afartan milyan oo usuuli bay yeelan doonaan bay yidhahdeen iyadoo bay yidhahdeen waa boqolkiiba toban hadda markaad ku qadarto iyadoo israailiyiinta dunida joogto o dham ay noqon karaan bay leeyihin fifteen million ay noqon karaan waxay tilmaamayaan tirada iyagaa badanaya bay leeyihin tayadana iyagaa badanaya oo dad dhalinyaro oo caafimaad qabo xoogan oo xooganayo dee bini aadamkuna waxay dhahaan sarwada ugu qaalisane bini aadamku haysta waa human being sarwada la isugu soomaalidu cayaar cayaar may ahayn markii ay annaga kaa tiro badanta isugu fahnaysay tiradu waa numberku waxbuu waxbuu qabtaa numberku wax badan buu taraa walidalik waxay leeyihin waa khatar aada u weyn sidee loo daraaseeyaa aragtida jirtaa waxay tahay masalan qadiyadda istraatiijiga masalada ku saabsan baan matalan tilmaamaya si ay u fahamtaan culumtan istraatiijiga iyo qaabka loogu dhaqmo waxay arkeen in iyagoo ay yaraanayaan dadka kalena badanayaan wax xaqiiqa cilmiyo sugan see loola dhaqmaa waa xaqiiqa cilmiya waayo france iyo germany dagaalkii labaad ee dunida siday kaga baxeen qaar ka midi way sii yaraadeen francisco waxaa la yidhahdaa dagaalkii labaad ee dunida intii u ahaa iminku ka yaryihi yani waa umadan konton sanadood waxba ku korin mayaana waxba dhalin maya way dhaleen dhibtu xaggey ka jirtaa death rateka iyo birth rateka death rateku badan yihi dadka dhinta iyo dadka dhasha dadka dhintaa badan si kale haddaynu tilmaamno wadano ka mida masalan yuruba waxay ku tilmaamayn ixsaa'iyaad odhanaya guur kasta oo dhaca laba qof kasta oo yurubiyan oo isguursadaa bay dhaheen labadii bedelayay ma dhalaan ixsaa'iyaadku waxay sheegayaan marka laysku celiyo averagku waa one point seven that means laba qof oo kasta haddii labadii bedelay aanay dhalaynin maxaa dhacaya tiradu dee way way sii yaraanaysaa one point seven hadduu yahay halkii two laga rabay two waa inay two un dhalaan hadday ahayd marka dadka laysku celceliyo tiradu markay noqoto one point seven macnaheedu waxa weeyaan inuu sii yaraanayo laakiin istraatiijiyada rasmiga ay haystaan waa tii thomas maltos ma maqasheen qadiyo la yidhahdo alinfijaar sukani qaraxa bini aadamnimada iyo yani dadka tirada badanaya iyo arsaaqda dunidu kuma fille dadku kuma fille ee hala yareeyo ma maqasheen xagee ka timi wax taarikhdeeda daraasiyey ma leedin aragtidan waxaa bilaabay wadaad christan ah oo la odhan jiray thomas maltos thomas maltos aragtidiisa tani waxay ku salaysnayd isagu nin christan oo catholica baan rajaynaya inuu ahaa waxa uu rumaysnaa aragtidiisii masiixiga ahayd ee ahayd inaan la guursani dee catholica waa taqaaniin culammadu ma guursato saci kamaha aragtidii ahayd inaan la guursan ayuu rabay inuu cileeyo oo sharxo oo uu rabo oo dunida inuu uga dhigo shay qurux leh oo diintu sheegtay inay tahy dabeetna wuxuu yidhi bini aadamku wuu badanaya dunida asaaqda taallana waa intii unoo badan mayso dhulku waa intii un hawadu waa intii un wax waliba waa intii marka xaggana lagama badanaya buu leeyay arsaaqdu ma badanayso xagga kanna basharkii baa ka badanaya buu leeyay sidaa daraaddeed buu leeyay handasada xisaabiga ahi isuma dhigantee mucaadaladu waxay sax noqonaysaa buu leeyay kawaaristan dhacdaa buu leeyay waa naxariis ilaahay dadka u naxariisanayo wax allaaliya waxa bele iyo dhulgariir iyo daad iyo waxan dhacoo dhane dad lalaynaya buu yidhi waa naxariis ilaahay naxariisanayo la rabo in dadka arsaaqda la leekaysiiya buu leeyahy kaasi waa mid wuxuu qabaa aragti odhanaysa guur la-aantu iyo cusumada iyo in dhalmada dib loo dhigo iyo caynkani inay tahay shay fiican diin ahaan waayo waxaad yaraynaysaa maxay in dadku ay arsaaqda ku filaato aragtidaas waa aragtiday ku salaysan tahay in dadka la yareeyo laakiin xaqiiqada jirta waxaynu leenahay markay arkeen dadyawgan culumtan daraaseeyaa in laga badanayo muxuu noqon karaa marka qadiyadda istraatiijiga ay qaadanayaan waa inuu noqdaa dadkooda in la tashjiiciyo sidii wax loo dhali lahaa kuwa kale in la cadaadiyo sidii maxay ay dhasha u yarayn lahaayeen arsaaqdu kuma filla miyay jirtaa maya taasi waa xaqiiqa aan jirin cilmiyanna uma jirto diin ahaanna uma jirto diin ahaan uma jirto ilaahay dhulka markuu ka warramaya abuurkiisa muxuu yidhi waqadara fiiha aqwaatahaa baa ilahay yidhi markuu ilahay tilmaamay dhulka iyo suu abuuray ilahay wuxu uhi waqadara fiiha aqwaataha ilaahay baa ku jaangooyey wixii la cuni lahaa ilahay baa ku jaangooyey subxaana wa tacaala ugu talagalay baa shaku intuu inta ku nool yahayna ku fillaato uu cuno oo uu liqi karo waa xaqiiqa cilmiya ma raba mawduuca inaan ka warramo waayo mawduuca usocdaa waa meel kale lakin tusaalaan idin siinaya quraha tusaale muxuu yahay masalan marka uu basharku soo bataba waxaad arkaysaa iyadoo ilaahay futuuxaad cilmiyo tiro badan lagu furayo masalan waxaa laga yaabaa waagii hore hictarka beerta ah ka soo qaad waa tusaale in waxaa ka soo baxa boqol qof ku noolaan jirtay markii basharku sii bataba ilahay futuuxaad cilmiyu u furaa ama fertilizers ha noqoto ama wax cusuboo lagu sameeya ha noqoto waxaa laga yaabaa imika hectarkii in halkii boqol qof awal ay quudan jireen kun qof laga quudiyo dhulkii ma kordhin waa intiisii laakiin ilaahay wuxuu insaanka baray maxay qaab uu isagu intaajkiisa u samayn karo ha noqoto ama genetics iyo waxaan iminka la wadwada iyo waa waa nawciyaad un baynu leenahay cilmiga iyo basharka kobiciisa ilahay u wada socodsiiyey walidalik dhulku isagoo aan korinayo intiisiiya ayaa ama qaab dib loogu fertilize gareeyo ama qaab dib loogu hagaajiyo ama qaab wax badan lagaga soo saari karo baa ilahay basharka sii baraa dabeetana wuu baran karaa istraatiijiyada wasku haystaa waxa weeyaan dadka kale in la yareeyo shirikaad shirikaadka ugu waaweyn ee galbeedka ka mid ah ayaa waxay finance gareeyaan masalan brazil wax allaaliya wixii gabadh iyo nin la dhufaanay hal shirkad baa bixisay kharashkeedii sagaal iyo afartan milyan oo qof bay dhufaaneen dadku dhadhow baa la tilmaamaa hal shirkad oo qura kharashka bixinaysa waail xagga kanna haddaad wax dhasho lacag baad leedahay soo ma hadde durub dee dhalmada iyo hooyada iyo ilmaha iyo waataan inta lasii badiyay waddanada qaarkood islaantu sanad bay iska fadhigi kartaa mashaharkeedii ay toos isaga qaadan kartaa wadanada qaarkood waxaa lagu sii daray maxay xataa odayguna hala umulo baa la yidhi si umusha loo kordhiyo oo lacagta odayga wadanada qaar bu isna bil fasaxa leeyahy islaanta marka umusho si uu isna kharashka u qaadan karo waxaa la kordhiyey yani lacagayowga iyo benefitska iyo child benefitka iyo wixii laysi siinay waxaas o dhan kullu dalik waa tashjiic la siinaya maxay in dadkoodu dhalaan waxaan leenahay marka aynu soo koobno dadka muslimiinta ahi way badanayaan badniduna waa shay sheegaya sheegaya mustaqbalka cidda uu yeelan doono waxa ka mid ah yani tira badnidan sheegaye ah two hundred and thirty five percent in fifty years inuu islaamku ku kordhay waa si aya well this fact buugga qoraya waxaan leenahay waxyaabaha kale khayrka sheegaya waxaa ka mid ah lan mustaqbalku uu fiicnaan doonaa biidn illahi tacaala bacti alxarakaat alislaamiya islaamnimo ku noqoshada tan oo waa maxay dadka mu'miniinta ahi islaamnimadoodii way ku soo noqonayaan waxa sii badanaya mar kastaba dadka multazimiinta ee diintoodii usoo noqonaya mar kastoo daa'iradaasi ay sii ballaadhato maxaa kordhaya mustaqbalkii wuu soo dhow yihi walidalik bay maanta waxay yidhahdeen masalan iyagu markay ixsaa'iyaadka sameynaya waxay yidhahdaan ixsaa'iyaadka muslimka iyo kristanka bay yidhahdeen ixsaa'iyaadkii hore qadiimkaa baan ka warramaya ixsaa'iyaadka laftiisa saa loo sameeya laysku qaldaayo laakin ixsaa'iyaadka qadiimka haddaan sidooda uqaato waxay dhahan muslimka iyo kristanka kristankaa badan bay dhaheen diin ahaan dadka haysta laakin bay yidhahdeen dhaqan ahaan dadka haysta intaasoo jeer muslimkaa badan yani marka laysu qiimeeyo kristanka kiniisada taga ee diintiisii multazimka ku ah ee mutadayinka ah iyo muslimka masaajidka taga ee maxay mutadayinka ah waxaynu arkaynaa in islaamka iyo noqoshadiisu ay soo tiro badanayso iyadoo dil iyo dhac iyo boob iyo xadhig iyo wax walba lagu hayo haddana way sii badanayaan weliba badnaashiyo qura maahee waxaynu leenahay unoqoshada kitaabka iyo sunnaha iyo cilmiga diintuna wuu sii faafaya wuu sii badanaya waxaa laga yaabaa dee qof kaloo idinka idinka mid intiina badan inaad garanaysa soomaaliya soddon sano ka hor waxaa laga yaabaa masaajid markaad tagto inaad ugu tegayso un odayaal ciro leh inay ceeb ahayd nin dhalinyaro oo masaajid ku jira in la arko maantana waxaa laga yaabaa masaajidda markaad eegto dee intiinan hor fadhidaba dhowr nin baa wax ciro leyda ku jira yacni dad shabaab oo tiro badan le inay diin qaateen waxa ay muujinaysaa kale waxaa laga yaaba soomaaliya waagii hore inaad aragto magaalo dhan inta masaajida ku taalla hal masjid unan oday sheekh oo culamadii hore ka mid u kitaab ku akri jiray inta kalena iska banaan maantana waxa laga yaaba inaad aragto masjid kasta oo duruus iyo cilmi iyo kitaab uu ka socdo macnaheedu waxa weyaan mar kastoo cilmiga islaamigu uu bato iltizaamkiina wuu badanaya dadkiina diintii way usoo noqonaya mar kastoo jahligu batana bidcada iyo khuraafada iyo fooxiskaa tira bata idan waxaynu leenahay islaamnimadii way soo kordhaysaa waxaan kaloo leenahay waxa iyana dhinac socda tacriyat aljaahiliya reer galbeedkii wakti waxaa jirtay dadka dunida ku nool oo dhan ay maskaxda ka hayeen dadku aragtidoodu ay qaali la ahayd wax walba iyaga la daba socday laakin waxaad moodaa taasina ininka dumuur inay soo gaagaabanayso ceebtoodiina inay soo muuqanayso dad badan oo la khushuucsanaana iminka inaanay u arkaynin mabda'a kani mid lala khushuuca inuu yahay ee naqdigu inuu tiro badan yahay waayo galbeedku xadaaradiisu way foorartaa hadda way taagantay laakin waxayn leenahay dawru suquut baa bilaabmay daadegay bilowday mustafa maaha cidda idin leh waa khubaradooda iyagaan ka naqlinaynaa yani cidda le daadegay bilowday iyaga ayaan ka naqlinaynaa marka la eego bay leeyihiin nudumkii iqtisaadiga aha ee wararka jira iyo qaabka u socoto marka la eego bulshada iyo akhlaaqiyaadkeeda iyo dhaqankeeda iyo qaabka u socoto marka la eego matalan waxay leeyihiin intixaarkii baa batay dadkii baa noloshii nacowey istilkii baa batay weliba bay leeyihin istilku wuxuu ku badan yahay tabaqaadka sare tabaqaadka hantileyda ee lacagta haysata ayuu ku badan yahay waxaa macruufa wadanada qaar ka mid a in markii tabaqada dilkeedi uu batay in la yidhi war bal waxan hala daraaseeyo oo hala hubiyo maxay sababta ka dambaysa dabeetana ixda duwal ayaa waxay fureen waxay yidhahdeen si aynu u ogaano waxan dadku isu dilayo waayo wax marka la gartaabaa la daweyn karaa dawladdu bay yidhahdeen ha furto meel laisku dilo meeshaa laisku dilo bay yidhahdeen niman khubara ah hala geeyo oo dadka la hadlo oo qanciyo oo ka dhaadhiciyo inaan la isdirin ko hala geeyo bay leen kuwa shaneer waraaqaana hala dhigo oo ah qofku sababtu isu dilayo da-da uu yahay waxa uu ka shaqayn jiray si loo ogaado bal tabaqaadka dilku ugu badan yahay kuwa ay yihiin si loo ogaado asbaabta bal keenaysa in dadku isdilo sababaha ugu badan loo garto si loo ogaado qadaayaadkan dhaqaalaha iyo nin de intanoo dhaqaalaha lagu lahaa ama wax lahaa ama caynkan lahaa accountyadii wixii inaanu isdilin uno saaxada ka bixine qadaayaadkan oo dhan si loo khalliso hala sameeya ba la yidhi isla markaa bay dhahaen cidda ku qanacda inuu ka noqon waayena ha loo fudaydiyo cuqaab yaroo fudud ha loo dilo dawladdii baa furtay meeshii dadkii baa ogaaday waddankiiba bahalki meeshii yarayd un baaba kuyuu u gala amar waxaa lagu bixiyay in deg deg loo xidho sideeda in lagu joojiyo yani waxaad ka garan kartaa maxaa ka dhigay matalan maraykanka oo kale sanadihii soo maray sanad ka mid a buuggii ugu caansanaa the bachelor book inuu noqdo final exit final exit waa buug ka warramaya sida laisu dilo yani ummadi inay u baahato oo dadka oo dham wada akriyo buugga sida laisu dilo baahaa jirta de ilan waxaan loo baahnayn dadku ma akriye baahaa jirta sheegaysa buugga kani inuu soo interested inuu ku yahay dadka dhexdooda waxaan leenahay waxaa batay idmaankii iyo xashiid cabkii iyo khamri cabkii iyo waxa kan ilaa iyo iminka ay ku socoto trendku wuxuu u socdaa in la ogolaado de waxaan filaya waddankiina kan lightku waa iska imikaba waa masmuux kokainka fudud iyo waxyaabaha light drugska waxay u tilmaamaan waa trend socda oo ah in la aqbalo bulshadu markay kaa badato axzaabtu dee way cod waayeysaa wax way waayeysaa waa inay mujtamaca la socotaa dhanka loo badanya waa inay jirtaa dee waa trend socda oo bilowgiisii la hayo in la aqbalayo kuwa yaryar akhirkana maca kuwa waaweyn la aqbali doono waa trend socda in la aqbalo intixaarka waddankiina joogtaan wuxuu aqbalay maxay dhakhtarku inuu dadka dili karo ayuu baarlamaanka inuu ogolaado sababtu waa maxay qof dhan oo dawladdu iyo mujtamacu kharash uu ku bixiyey si bini aadamka u badbaadiyo ayaa waxa xirfad looga dhigaya inuu dilo hadda waa shaqadiiba xagga kale loo jeediy shaqada dhakhtarnimada maxay ahayd in dad la badbaadiyo shaqada dhakhtarnimada noocaasay ahayd hadday noqoto ka warran in dadka la dilo waa something else waa wax cusub laakiin trendkaasi isna wuu socdaa waddanada qaarkood loo ful baa laga dhigay iyadoo shuruuda lagu xidhay waddanada qaarkoodna loo ful maaha laakiin dhakhtaradu way sameeyaan wuu iska socdaa dawaduna way ka indhaqarsataa walidalik baad arki doontaa iyadoo laleeyahay daktar hebel maalmo dhaweed daktar ingiriisi soomalidan arki inu lahaa saddex boqol iyo labaatan qof baa loo haystaa inuu kow kaga wada siiyey waa iska wada jirtaa waxaasi ee uun isha in laga aan waxba lasii qodqodin oo waxaan lasii baadhbaadhin ayaa meesha taala khawaa ruuxiya baa jira khawaa ruuxigu waa maxay baahidii iimaaneed baa la waayey walidalik baad arkaysaa mid dhowr la baxay mid shaydaan caabuday mid buudiis noqday mid lo-da caabuday waa maxay markaad aragta nin reer yurub oo cilmi barto caynkan oo iminka aqbalay inuu saca caabudo how is it say kulata yani weyn baahiye meesha tan jirta meel daloosho dadka kan oo materialkii o dhami buuxin waaye waa inuu jira markaad aragto professor dhan oo qaatay in lo-da la caabudo shalayna professorkii jaamacadda joogay ahaa markaad aragto professor dhan oo aqbalay in shaytaanka la caabudo ama markaad aragto adyaanta tirada badan iyo khusucbaleedka waska kusoo badan markaad aragto waxaa lamid oo tilmaamaya bay leeyihin markaad aragto waalida iyo amraadda casabaadka sii tira badanaysa amraadda caqliga ku dhacda iyo waalida iyo waxaasi yani maraykan oo kale dhakhaatiirta ugu badani waa psychiatriska iyo waxaan maskaxda ku shaqale musixaadka iyo waxaasi meel kastaba waa buuxaan waxa kaaga filan marka aad aragto inhiyaar iqtisaadiga soo socda burburka dhaqaale ee haystaa burburka dhaqaale ee haystaa muddaa laga warramayay masalan hadda markaa soo socday maktabadiina tan waxaan ka helay cinwaanka muxaadarada loo bixiye kitaab yaroo leh mubashiraat fi zaman alistidcaaf haddaan soo helay markaan soo socday waxyaabaha uu tilmaamayo waxaa ka mid ah saddex bug buu sheegaya oo macruuf ah oo saddexduba ay ka digayaan burburkan dhaqaale iyo meesha lagu socdo midi waa the great rockning alxisaab alkabiir baa la idhaha james dale davidson iyo lord william rees baa qoray nineteen ninety threegii waxa ay ka warramayaan masalan canawiinta kitaabka cinwaan ka midi wuxuu sheegaya america follows in britain is food stubs bay idhahdeen boqortooyadii ingiriisku markii calankeedu soo dhacayay jidkay haysay buu imika maraykanku hayaa bay leeyiin waa niman maraykaneedna jidkii boqortooyada maraykan markay calaamada soo laalaabanaysa ay haysay ayuu maraykanku hayaa bay leeyihin buugga labaad masalan waxaa la idhaha head to head the coming battle among japan europe and america laster through nin la yidhahdo qoray nineteen ninety two canaawinta buugga ku qoran waxaa ka mid a topic uu bixiyey the great wall is down derbigii weyna wuu dhacay dhaqaale maraykan buu ka warramaya markaasi hadda ma aha iminka intan sharikaadkan iyo waxan iflaaskan iyo maaha waa ninety two gii baan idin leeyahay buugga waktiga la qoray ka horena waa ninety threegii paul kennedy masalan wuxuu qoray bug la yidhahdo nushuu wa suquuط quwa alcudma kobaca iyo burburka xoogaga waaweyn isna kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii buu qoray wuxuu leeyahay kobaca waxyaabaha keena waxaa ka mida quwa caskariya litaxqiiq اlamn in dowladu yeeshaan xoog military si amniga loo sugi karo iyo buu yidhi iyo quwa iqtisaadiya labadaas oo la isku daraa waxay tilmaamaan waa aragtidiisa mustaqbal zaahira buu leeyahy lakin waxaa muuqata buu leeyahy maraykanku inuu waayo quwa iqtisaadiya waxaa ka mid a masalan buugga afraad aliflas bancrupsy nineteen ninety five waa buug ku bushaaraynaya kun sagaal boqol iyo shan iyo sagaashanka inuu maraykanku kici doono waxaana la qoray kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii laba sano kadib bay qabanayaan bay leeyihiin waa gerald swinson iyo harry vigi ninkii la odhan jiray buuggay qoreen laba sannadood kadib baan la filayaa buu leeyahy inuu kaco buuggu waa laba qaybood buu qaysay qayb wuxuu leeyahy waa nihaaya casru lquwa alamrikiya xoog weynidii maraykaneed casrigay sii dhammaanayso weeyaan casrigani buu leeyahy qaybtiisa kalena wuxuu kaga warramaya tafaadi lkarita beleda saynu isaga badbaadinaa hobashadii waa muuqataa buu leeya la dhacyi inaynu dam wada nidhaahno sidee baynu isaga qabanaa bugaagtani waxay tilmaamayaan statistics bay sheegayaan masalan cajziga iqtisaadiga dawladda haysta cajziga waxaa la yidhaahdaa waa dawladdu expensifiskay samaynayso iyo wax soo saarkeediiba mar kasta waxa badan expensifiskeedi taa macnaheedi waxa weyaan dawladdu inay dayn ku kabto wuxuu sawiraya nineteen eighty something ilaa iyo labada kun ayuu table qorayaa ah cajsigay dawladdu galaysa iyo siduu usii socdo markaasu wuxuu tilmaamaya inay aasan tahay dawladda maraykan n dayn daraaddeed wuxuu sawirayaa masalan wuxuu leeyahay haddii hundred million hundred boqol bilyan hadday qaadato buu leeyahay sanadkiiba toban bilyanna interest looga qaado wuxuu sawirayaa muddo yar oo aan dhowr sannadoodba inay trillions gaadhayso cajsigaas in aanan marnaba soconayn wuxuu sheegayaa say usii socoto nimankani bugaagta waxay qoreen sagaashanadii ninety two ninety three somewhat like that kuwa ka horreeyey caalam francia ama mid almania ama culamo badani qaar hore ay qoreen baa jira oo ina taarikh intaa ka horreysay la qoray nowadaysna uma baahnid in dayna bugaag baabkan waxaan isaga soo koobaya dee iminka iclaankaaba ka dheeraynayo bugaagtii iyo researcheska wixii ku qoraa yani awel waxay ahayd saadaalin iyo research iyo waxa ay dee culamadii funuuntan ku takhasustay ay ka warramaysay lakin iminka waxa ka dheeraynayaba maxay warbaahinta warkeeda waaberyaba laleeyahay waxa kacay tan baa kacday shirkad weyn oo caynkana baa kacday ceebtan baa soo baxday yani ceebaha socda oo sheegaya xad transparency-gii accountan accountisku dhammaantiiba uu lumay in shirkadi labaatanka sannadoodee soo socda waxay faa-idi doonto waaxid profesaradii enron loo diray ka mid ah ayaa wuxuu sheegayaa enron maaha waxa filaya welcome ahay wuxuu leeyahy welcome waxay sheegatay iyo enron ma kala huba hadda daakirada ay khaldaysaan filaya labaatanka sannadoodee soo socda waxay faa-idi lahayd ayay sanad qura inay faa-iday ku sheegatay buu leeyay ceebaha soo baxay yani waxaan la isu iclaaminayo waraaqahan badan ee la qorayaaba ma jiro dadkan un hantileyda ee hantida gashaday unbaa waraaq beena loo dhiba la yidhaha sanadkan afar bilyan baynu faa-idnay iyo intano bilyan baynu faa-idnay tii lafteedii baad moodaa inay imanka dib usii garanayso idan inhiyaad iqtisaadiya quwa cudmaa wuu yihi xaqiiqa weeyaan taasi marka loo eego military powerka uu leeyahy weli iqtisaadiyaadka caalamka kuwa hogaaminayu ku jira laakiin trendkii ufuulka waxaa bilaabmay nuqtat lufuul daadegii iyo dhaadhicii baa bilaabmay waxaan leenahay nolosha kama mid aha nin nimankaa ka midaba wuxuu leeyahay waxaa muuqata buu yidhi in markis waxaa caddaatay buu yihi rasuul beenaala ah inuu ahaa oo cilmaani ah yani markis wixii uu sheegayay buu leeyahay dadka uu waxyooday waxba kama sugna waxaa kaloo muuqata buu leeyahay islaamka iyo adyaantu inay yihiin wax sugan oo soo koraya maanta buu yidhi atbaacda moxamed baa waxay ka badan tahay buu yidhi atbaacdii markis weli yani markismku waa la cidina isma lahayn labaatan sano ka hor markis baa dumaya eediyadiyaa islahaa cidina dunida ma saadaalin laakin within ten years ayaa akbar quwa cudma weliba marka lagu xisaabtamo quwada taqliidiga dunida ugu xoog badneed toban sannadood baa dunida lagaga waayay ay ka baxda maantana yatakafafuun dadka dunida saddexaad ee waxbaraya ku jirta umamku markaasi hadduu ufuulku ku bilaabmo si yar bay u u dumaan waxaan leeyahay waxaa muuqda mubashiraad sheegaya in uu islaamku soo socdo waxaan kalena ay ufuulku sii jiraan waxaan ku koobayaa laakiin caalamku ibtilaa-aat baa jira anigoo mutafaa'il oo caynkaasi rumaysan haddana habeen iyo maalin wax iskagama samaysmaan inta badan sunnada jaarigii waxayna tusinaysaa umamka in la imtixaamo ilaa iyo intay uga bislaanayaan inay meesha tan gaadhaan waxaa ii muuqata kolley anigu sidaan u arko iyo dad badan oo kale oo gaal iyo muslimba leba say u arkaan inuu islaamkuna soo socdo hadaaraad maanta xoog badanina inay hoos u noqonayaan laakiin mid ogsoonow qawaacid sunanka ilaahiga ka mid ah baa u baahan inaad fahamto qawaaciddaasi waxaa ka mid ah ilaahay waxa uu qur-aanka ku tilmaamaya qolada gaalooday walaa yaxsabana aladiina kafaruu sabaquu inahum la yucjizuun waa qaacida walaa yaxsabana aladiina walaa taxsabana aladiina walaa baqiro ha u malaynin ama ya u malaynin kuwa gaaloobay baa ilaahay leeyahy nafahoodu inay iga baxsan karayaan ilahay markaasuu leeyahy inahum la yucjizuun waa jumla ismiya adawaatu tawkiid oo ina ana lagu sii daray marnaba ima cajsi geli karaan baa ilahay leeyahy taasi waa qaacida qaacida labaad baa jirta oo ah ilahay wuxuu yidhi waan u kaadinayaa si imtixaanka ay u dhamaystirtaan oo adduunka kani waa waa daaru imtixaan aayaad badan oo qur-aan a ilahay ku tilmaamaya in loo kaadinayo laakiin waxaa ilaahay leeyahy walaa yaxsabana aladiina kafaruu anamaa numlii lahum khayru lianfusihim inamaa numlii lahum liyasdaaduu isma walahum cadaabu muhiin yay u malaynin baa ilahay leeyahy kuwa gaaloobay kaadinta aan u yaro kaadiyey in khayr ugu jiro oo wanaagooda dartood inaan ugu kaadiyay yay moodin baa ilahay leeyahy waxaan ugu talagalay baa ilaahay yidhi inay dembiga dhammaystirtaan si ay cadaabka booskoodi uga galaan booskii naareeda loogu talagalay ragga barh baan gaadhina laleeyahay dunuubta kordhi aad gaadhid darajadii aad jahanamo ka qaadan lahayd taasina waa qaacido labaad oo ilaahay tilmaamayo dhanka mu'miniinta sunatulimhaalku waxay sheegaysaa sunatulibtilaa rasmiya inay mu'minkana u tahay oo ilahay wuxuu leeyahy ma kana allahu liyadara almu'miniina cala ma antum calayhi xataa yamiiza alkhabiita min aayib ilaahay kaga tegi maayo dadka mu'miniinta sidan aad tihiin baa ilahay yidhi ilaa iyo ilaahay inuu idin itixaamo oo kuwiina xunxun iyo kuwiina san la kala saaro guusha dadku waa wada fariid lama kala garto soomaalidu maxay dhahaan guuldarradaa goblana bay dhaheen guul haddii la helo nin waliba xaqu kaga dhuftu sheegtaa oo anigii markay halkaa maraysay halkaa kala soo gaadho waa saasay u dhacday laakiin soomaalidu waxay dhahaan guuldarra waa goblano iyadu inan ma dhasha baa la dhaha nin yidhahda anaa jabka keenay iska yari nin waliba qolada kaleu saaraa u ka taga ilahay wuxuu leeyahy liyamiiza alkhabiisa min aayib in laydinka saaro kuwiina xun iyo kuwiina wanaagsan wama kana allahu liyulickum cala algayb kala saarkiinana ilahay uguma talagelin in haybka laydin tusiyo lakin waxaa la rabaa in laydinku kala saaro fitanka iyo imtixaanka iyo ibtilaa-aadkaasi dhacay kiina iimaankiisu xoogayay kiina iska nifaaqee dadkan dhex socday kuwiina ducafaau liimaankiiyo marka gaalkuu hanjabo markiiba jabaya kuwiina ilaah iyo rasuulkiisa rumaysan ee alla ku kalsoon ee rumaysan waxaan alla u qorin inaanay ku dhacaynin cid aan alla jabinina inaanay jabin in la kala saaro ayaan imtixaanka u keenay baa ilahay leeyahy ee faaaminuu billahi wa rasulih wain tu'minuu watataquu falakum ajrun cadiim waxaa alla tilmaamaya walow shaaa allahu lantasara minhum walakin liyubluwa ba liyabluwa bacdakum bibacd ilahay hadduu doonayo markiiba waa idiin gargaari lahaa irbriqsi lakin ilahay wuxuu doonaya inuu isku keeno imtixaamo waxaa kaloo alla uu tilmaamaya wayattakhida minkum shuhadaa waxaa kaloo ka mid ah oo imtila'gani wuu dhacayaa baa ilahay yidhi badh idinka idinka midana in la gaadhsiiyo boos janneed oo sare oo ay xaq mutaan oo shahiidku waa daraja culya min darajaati aljanna dee nabadda laguma helo shahaado meel iska fadhidaa ma jirto ee waa qof u halgamay waxa uu rumaysay oo u geeriyooday kuwaasna waxay imanayaan baa ilahay leey imtixaanaadkani markay dhacan iyo waxa kan ayaa darajatu shuhadaa kuwa gaadhayaan ay imaadaan natiijaduna waxay tahay ba alla leeyahy natiijo xatmiyaa jirta natiijadu waxa weeyaan lan yadurukum ilaa adaa wain yuqaatiluukum liyuwallukum aladbaar uma laa yunsaruun lan yadurukum ilaa adaa waxoogaa dhiba mooyaane wax kale laydinma gaadhsiin karaa ilahay yidhi hadday idinla diriraanna iyaga baa dhabar jeedin oo jabi doona loomana hiilin doona baa ilahay leeyahy ina aladina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illah fasayunfiquunaha uma takunu calayhim xasra uma yuglabuun waladina kafaruu ila jahannama yuxsharuun natiijaduna waa tan gaalada ilahay wuxuu yidhi walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika faahadnaahum bilba'saa'i wadara'i lacalahum yatadaracuun ummado idinka idinka horreeyay baan usoo diray baa ilahay yidhi rusul dabeetana xanuujis iyo dhib iyo wax kasta waa lagu qabtay bal ina inay ilaahay usoo noqdaan oo gartaan waxay yidhaahdaan dhibaatooyinku waa munabahaat bay yidhaahdeen umamka xayiga ah munabah bay yihin dadka nool bay yidhaahdaan dhibtu caqli bay ku kordhisaa oo waxay keentaa in la xisaabtamo maxaa dhacay maxaa waxaan u yimaaday see waxa kan looga baxaa ducafaa ilqoomkana way quusisaa kuwa liitaana waa iska quustaa walidalik ayaa ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qolada gaaleed mashaakil baan ku qabtaa bal ina inay ilaahay usoo noqdaan ee marka la rabo inay ilaahay u noqo falawlaa id ja'ahum ba'suna tadaracuu walakin qasad quluubuhum markii dhibtu timi baa ilaahay leeyihi ilaahay sumay dhul dhigin ee qalbi engeg kale kasoo qaadeen baa ilaahay yidhi wazayana lahum ashaytaanu ma kanuu yacmaluun qurunkii hore ay samaynayeen unbaaba weliba shaytaanu sii qurxiyaayo ay lasii madax boodeen baa ilahay yidhi falamaa nasuu maa dukuruu bihi fataxna calayhim abwaaba kuli shay markay ilaabaan baa ilahay yidhi wixii aan ku waaniyey oo dhan marka ay ka tagaan weliba waxaan usii faraa baa ilahay yidhi albaab kastaba waan usii ballaqaa way sii guulaystaan albaabo badan bay helaan baa ilahay leeyahy xataa idaa farixuu bimaa uutuu ilaa ayaa ay kibraan oo waxaan ay heleen ay ku kibir dhaafaan baa ilahay yidhi akhadnaahum baktatan fa idaa hum mublisuun markaasaan qabtaa baa ilahay yidhi sawaaba iyagiyo quus taagan baa la yidhi subxana wa tacaala idan hahiya sunanka uu qur-aanku tilmaamayo hadduu gaal yahay hadduu muslim yahay hadduu munaafiq yahay hadduu mu'min yahay sunankan baa jira idan ibtilaana wuu jiraya iyo in dadka la itixaami doono sidaa awgeed waxaan kusoo koobayaa dinkooyin badan fadhiyey mubashiraadku way tiro badan yihin qur-aan iyo xadiid sheegaya waa la helaya taariikhda bini aadamka iyo daraasadeeda wax ka tilmaamaya waa la helaya waaqaca nololeed aynu ku nool nahay wax mubashiraad oo tilmaamaya way jiraan laakiin haddana waxaan leenahay maca kulli dalik mutafaa'il baanu nahy waxaan rumaysannahay ilaahi subxaana wa tacaala in gacantiisa wax waliba ku jiraan mustaqbal fiican inuu nolosha ka soo socdo laakiin maca kulli dalik waxaan kaloo leenahay insaanku muslimka ah waxaa laga rabaa camal iyo binaa iyo dhismo iyo horumar iyo waxaan wixii xaqiijin lahaa intuu fadhiisto meel inuu yidhahdo ha way imanaysaa ilaahay waa ballan qaado way imanaysaa ilaahay sidaa kuma ballan qaaday waxaa muhimkii wuxuu yahay qof kastoo muslimo inuu shaqeeyo oo sida uu nebigu leeyahay war hadday gacantaada ku jirta baa nebigu yihi geed timireed yar oo aad awoodi karto inaad beerto intaanay qiyaamuhu dhicin beer buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh idan dadka mu'miniinta ah waxaa korkooda saaran si ay u xaqiijiyaan mubashiraadkan uu nebigu sheegayo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh in ay u halgamaan oo nolosha cid aan halgaminin nolol ma hesho adduunka cid walba waxaa looga baahan yahay halgan xataa mucjizaadkii dhacayay reer banu israa'iil markii ilaahay badbaadinayay iyagoo aan wax badan qabaninba haddana ilaahay wuxuu ku yidhi badda markii loo kala dilaacinayay baddaan idin kala dilaaciyo iska mara oo qura ilaahay ma odhan ee waxaa lagu yidhi muuse an idrib bicasaaka albaxr war bal usha badda ku dhufo kaanamaa la leeyahy nooc min alcamal un samee usha badda ku dhufo baa layidhi natiijada ilaahay u tala saaro isagaa kala goyn doone ulbu bad ku dhuftay ilahay baa kala dilaaciyey wali dee bad ma kala dilaaciso waad garanaysaa dabeetana way mareen kuwii kalena ilahay uu ku haleen waxaan uga jeedaa mubashiraad sheegnay mubashiraadkan waxaan u sheegayaa ama walaaladeen ay ugu talagaleen inaan u sheego jabka warbaahintu idinku haysto inaan idinkaga bogsiiyo laakiin inaan idin tilmaamo xaqiiqa waxa aan u baahnayn in la iska indhasaabo noloshu inay camal iyo horumar u baahan tahay xataa ilaahay gacantiisa waxa ku jira waxay u baahan tahay cibaado iyo baryo badan iyo ilaahay lasu dhuligoo la raaco oo la weydiisto ilaahay waa biyadihi lmulk wax kasta isaga gacantiisa ku jira laakiin waxa ilaahay gacantiisa ku jira si aad u hesho waxaad u baahan tahay dariiqu ilaahay ku yidhi usoo mara inaad usoo marto oo ah iimaan iyo cibaado iyo camal saalixa iyo rumayn la rumaynayo wixii nusuus ilahay iyo rasuulkiisu yidhi waa xaq wixii aragti ee bini aadamkuuna waa aragti bashar oo sheegaysa mustaqbalka siday u tilmaamayso umamka dhicistoodi iyo dhisidoodubana waktay kolleyba qaadataa in sha allahu tacala mawduuca kan intaasaan kusoo gabagabeynaya wallahu aclam billahi tawfiiq